cisbitaalka marow ayaa tababar u qabtay qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada muqdisho tababarkaasi oo ku saabsanaa sidii ay ugu gudbi lahaayeen caqabadaha soo gaara hooyooyinka uurka leh xilliga ay ku jiraan dhalmada waxaa ka qaybgalay tababarka maamulka isbitaalka marow iyo qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada muqdisho doctoresa xamdi maxamed ibraahim oo ka tirsan dhakhaatiirta isbitaalka tababarkana bixinaysay ayaa ka warbixisay muhiimadda tababarka waa brogram frii ah oo bilaash ah oo isbitaalka marow fertility ugu talagashay bukaanada ku xiran in looga faa'iideeyo ayadoonan wax lacaga looratiiyeyn hooyo kasta oo uur leh isbitaalka aan ku xirnaato amaya ku xirnaanin way u furan tahay inay timaato oo ka faa'iidaysato maalmaha khaaska ah oo lasoo ogeysiin doono bukaanada si loogu faa'iidaysto wax allaala wixii su-aalay qabaanna dhakhaatiirta markaas programka qabanayaan ay u wertiyaan maxad aloo sugnaatay mar kalena waxaan maadicinaynaa isbitaalka marow fability kuna soo kordhiyey wadankeena waxaan hore ugu jirin qaar ka mid ah haweenka ku nool magaalada muqdisho ee ka faa'iidaystay tababarka ayaa bogaadiyey isbitaalka marwo allah uurka iigu horeeyey waayo aniga wax badanaa ka faa'iiday inkastoo kareemyooyinka kiimikada la marsanaayo ee daawiyooyinka oo lagu soo qorina badanaa isticmaalaysid aa ka faa'iiday maasha allah tictooreysyada waa u mahal celinayaa ee badanaa dadkana waxaa u sheegayaa inaa waxyaabaha qaar oo isticmaalayaan iska dhaafa la dhaha isticmaalaan wacyi badan hooye wax badan soo dhashay alxamdulilaah maanta waxaa ugu imaaday bukaan caafimaada ahaay waxaa la kulmay talooyin iyo wacyigelin waxaan ka faa'iidaystay muddo adiga dhowr ilmood ah inaa lugtaas kastoo jugtaas aan ka qabay sida sintoo kale iguna sababaysay inaa waqti dheer aan taagnaado anigoo ah arday wax barto alxamdulilah maanta kadib waa ka faa'iiday in aad lugtaas brogramka ee iga siisa insha allah aan raaci doono hadeertaanna insha allah waxaa rajaynayaa inay gabdhaha walaalaheego ziyaadada leh ay ka faa'iidaystaan xanuunadaas oo kaleeto inay tahay muruq bararaayoo kale una baahan qofka markaas inuu si dhinaca u jiifto waxyaabo kaleetana way jiraan hooyada lasoo gudboonaado xilliga ee xamliga ee tahay sida inay kalaamisi ku dhacdoo kale ama macaan badan ee qabtoo kale sokorta mararka qaar marka waxaa dhacdoo kaleeto hooyada si dabiici oo kaleeto ayadoona ogeenin inay u isticmaasho daawo herbal ahoo kale ama u isticmaasho daawo ee farmashiyo kasoo gadatay si ayada xanuunka iskaga baabi'iso laakiin taas looma baahno waxaa loo baahan yahay in xarunta aad ku xirnaato ilaa markaad ziyaadada aragtid ilaa intaa ka dhashid insha allah marwa fertility ee aan aniga la xiriiray ilaa muddo sanad ah natiijo badanna aan ka faa'iiday alxamdulilah marka insha allah waxaa leeyahay walaalahay kaleetana intaan ogeenin inay ogaadaan baahintan insha allah qofkay soo gaarto kuwa kaleetee hore uga faa'iidaystay aniga ila mid ahna waxaa leeyahay insha allah owlaadda allaha noo barakeeyo intaan haysanna allaha siiyo insha allah tababarka loo qabtay hooyooyinka urka leh xilliga ay soo dhow yihiin dhalmadooda ayaa duur ka qaadanaya inay hooyada ay ka taxadarto caafimaadka cunugeeda iyo nafsadeeda